wararka ka imaanaya dalka kenya ee dhaca qaaradda afrika ayaa tibaaxaya in burcad hubaysan ay khaarijiyeen nin wiil u dhalay u kaxaynaya iskuul kuwaasoo mindi ay wateen kala helay dhinaca midig ee caloosha dadka deegaanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaaladda amni darro ee kusii xoogaysanaysa gudaha dalka kenya waxaa lagu soo waramayaa in nin da-dhaxa ay tooriyeeyeen kooxaha looga shakisan yahay inay yihiin tuugo ninka geeriyooday ayaa magaciisa ku helnay mijal waxa uuna wiil saddex sano jir ah u kaxaynayay goob waxbarasho ku tala deegaanka mathar for as maamulka nairobi haweeney magaceeda lagu sheegay airen oo darislaa mijal ayaa sheegtay inay maqashay buuq iyo sawaxan kadibna dibadda uga soo baxday gurigeeda islamarkaana ay aragtay qofka qaylanaanta samaynayay waana ninka dariskeeda ah masaadirtaan helayno ayaa intaa ku daraya in meydka ninka loo qaaday xarunta meydadka ee lagu magacaabo nairobi funeral home durbadii bahaalkaay wax ka dhaceen waxaa isku geedaamay boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan kuwa kenya kuwaasoo sheegay inay wadaan baaritaano dheeraad ah sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamo aad u fara badan oo xukuumadda nairobi ay ku daadisay waddooyinka xukuumadda uu hogaamiya william ruto ayaa ku fashilantay sidii ay u cirigtiri lahayd burcaddan kusii xididaysanaya dalka kenya ee dhaca qaaradda afrika